waxyaalo badan baa dhacay bishan qaska iyo arrimaha loo yimid oo xagga cashuura ka yimi waxayna dhaxalsiiyeen in wax badani soo bixi waayaan bishan aan imika joogno laakiin haddana sidoo tahay waxaan ku talagalsannahay inaan bixin karno mushaaraadka mushaaraadka intoodii bannayd waan saxeexay waxyaalo badan baa noo suuro galay waxaa ka mida cashuurta inaan inaan heshiis ka gaadhno waxaa ka mid a inaan hoteelada iyo meelaha wax lagu cabo aan boqolkiiba shanta kusoo rognay naga aqbaleen waxaa kaloo wadahadalla noo socdaa guruubo kale oo fara badan wadahadallaa noo socda halkan qof waliba cashuurana bixiyo weeyaan haddii kale waddanka in la xidho la iskaga taga wey waxaa wadahadalla noo socdaan baananka inay cashuurta bixiyaan baan rabnaa nagumana diidana xawaaladaha inay cashuurta bixiyaan baan rabnaa nagumana diidana sharikadaha oo dhani cashuurta la yidhaahdo cashuurta muxuuha dakhliga kusoo galay iyo iyo waxaad profitka aad samaysa maxaa la yidhaha faa'iidada aad samaysa markaad wax walba ka jarto cashuurahaasaa weli noo hadhay kuwaana iyaguna dadaal baan kula jiraa kuwa laydhka iyo biyaha soo saara waxaan doonaynaa in cashuur bixiyaan